galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha agosna ay tahay lix iyo toban sanadka laba kun shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo sidoo kale boggaan internetka ku leenahay ee v o a somaali dot com idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay dubu qabsadeen deegaanka halgan kadib markay ciidanka etoobiya ay si kelisa saaka halkaasi uga soo baxeen xalay wakhti ay tahay adugu labadii saac ayay noo yeereen waxay noo sheegeen inay guuraan subaxii kow iyo toban saac inay baxaan ay noo sheegeen odayaashii iyo ayagu iyo saraakiishooda waa isku dhacnay
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aannu kaga hadlayno qurbaha iyo korinta carruurta soomaalida aabbaba meesha hadduu ku jiro waa inuu aabbihii shaqa raadsadaa carruurtiisa ku filaada sidaanna ognahayna shaqada uu aabbaha heli karo shaqa maanta uu ku filaan karo gurigiina ku bixin karo carruurtiina ku biili karo weliba daawona ku siin kara maaha marka sistamkiibaa wuxuu ku barayaa aabbihii inuu fogaado cararo marka oo la is-inkiro si hooyadii la yidhi ilmaha haysatay waxbaa lagu siinayaa xaqay ku leedahay ee iyada xaqay u hesho carruurta siday ku koraan qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaad maqli doontaan balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan labiyo toban qof ayaa ku dhimato ku jira wasiir goboleedka gobolka bunjaab ee dalka bakistan kadib markii uu halkaasi isku qarxiyey qof isi soo miidaamiyey la taliyaha arrimaha caafimaadka ee gobolka bunjaab saciid ilhaani ayaa telefishinka ku hadla codka xukuumadda u sheegay in dadka maanta ku dhinta weerarkaasi uu ku jiro wasiir goboleedka gobolka bunjaab shuka khandaza kooxaha gurmadka ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda la og yahay maadaamaay jiraan dad weli ku hoos jira burburka dhismaha ay waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkaasi dad goobjoogayaal ayaa sheegay in soddon qof oo ku jireen guriga wasiirka oo ku yaala degmada ashtok oo gobolka waqooyi galbeed ee dalka bakistan xilligaasoo qofiisa soo midaamiyey uu isku qarxiyay goobta ay wax ku baaraan ilaalada wasiirku wasiirka geeriyooday ayaa la sheegay in horey loogu soo diray fariimo loogu hanjabayo in qudha laga jari doono
ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa maanta oo axada ogolaaday talada guddi dhowaan uu soo jeediyey in maxkamadda militari lasoo taago dhammaan baanduulayaashii horseeday in magaalada ramaadi ay ka baxdo gacanta dowladda ciraaq magaalada ramaadi ee caasimad goboleedka gobolka ambaar ayaa gashay gacanta ururka daacish bilowgii sanadkan taasoo boqol shan iyo labaatan kilomitir u jirta caasimadda dalka ciraaq ee baqhdaad qabashada waa qabsashada ururka daacish ee magaalada ramaadi ayaa keentay su-aalo badan oo la iska weydiiyo awoodda ciidanka dalka ciraaq xogayaha gaashaandhigga ee mareykanka ash carter ayaa sidoo kale su-aala ka keenay rabitaanka ciidanka ciraaqi ah in ay dalka ka xoreeyaan ururka daacish xilli ciidankaasi uu haysto taageerada maleeshiya beeleedyo iyo weliba isbahaysiga uu hogaaminayo mareykanku ciidanka dowladda ciraaq ayaa dhowr weeraro oo kala duwan ka fuliyey degaanada u dhow magaalada ramaadi si ay dib ugu qabsadaan balse aan ku guulaysanin
diyaaradda laga leeyahay dalka indonesiya ay saarnaayeen konton iyo afar kaab ayaa lagu waayay gobolka bambua oo ku yaala bariga dalka indonesiya duulimaadkaasoo tirsigiisu yahay laba boqol iyo lixdan iyo toddoba ee diyaaradda trin trinaga ayaa xiriirka la waayey maanta oo axada soddon daqiiq kadib markii ay ka duushay eeriboodka magaalada santani ee caasimad goboleedka gobolka bambua taasoo qorsho uu ahaa in muddo konton daqiiq kadib ay caga dhigato eeriboodka magaalada kiibil saraakiisha hay-adda hawada ee dalka indoneisiya ayaa sheegay in dadka saarnaad yaradaasi ay ahaayeen afartan iyo afar rakaab oo ay weheliyeen shan caruura iyo shan ka mid a shaqaalaha diyaaradaasi baadigoobka loogu jiray sidii diyaaradaasi loo soo heli lahaa ayaa la hakiyey kadib markuu gobolku dhacay sida uu sheegay madaxa saldhigga ciidanka magaalada sentani corneyl sulisa adyana isagoo baadigoobkaasi sheegay in dib loo bilaabi doono maalinta berito
dowladda shiinaha ayaa maanta ooxada xaqiijisay in kiimika halisa ah ay ku kaydsaneyd baqaarada dhismayaal ay dhowaan laba qarax ka dhaceen kaasoo ay dad badani ku dhinteen kuna yaalay magaalada tenjin ee dalka shiinaha shi luz oo ah madaxa shaqaalaha peoples liberation army ee gobolka beijin ayaa maanta sheegay in boqol qof waa boqol tan oo kiimikada halista ah ee geerida horseeda ay ku kaydsaneyd laba goobood oo uu qaraxu ka dhacay saraakiisha shiinaha ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay ku dhinteen boqol laba iyo toban qof oo ay ku jireen koob iyo labaatan ka mid ahaa shaqaalaha dabdamiska iyadoo ilaaya haddana la la-yahay boqol qof oo shan iyo siddeetan ka mid ay yihiin shaqaalaha dabdamiska saraakiisha shiinaha ayaa amar ku bixiyey in dhammaan laga raro dadka ku nool agagaarka warshadda ama warshaduhu ay qaraxyadu ka dhaceen
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaanaysa maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka halgan ee gobolka hiiraan kadib markii saaka ay ka baxeen ciidamada itoobiya oo haystay muddo toddobaada odayaasha deegaankaasi ka soo jeeda oo soo dhoweeya ciidanka itoobiya kuwa dowladda soomaaliya ayaa tallaabadan sheegay inay tahay mid ay aada uga xun yihiin haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray afhayeenka odayaasha dhaqanka ee la socda ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee gobolka hiiraan faarax cabdiwaare oo aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen ciidamada etoobiya waxaa la socda ciidan oo jabuutiya iyo ciidan yar oo soomaaliya ah la socda marka shan adig inaan deganayn waxay noo sheegeen meeshana ciidanka etoobiya kolley wata waxay noo sheegeen inay sanad iyo sideed bilood meeshaan deganaanaan ayay noo sheegeen markii hore duuladana waan qabanay wax dagaalo kama dhicin shanca waan usii lugeynayno lugaan ku baxnay marka xalay wakti ay tahay adigu labadii saac ayay noo yeereen waxay noo sheegeen inay guuraan subaxii kow iyo toban saac inay baxaan ay noo sheegeen odayaashii iyo ayam iyo saraakiisheeda waa isku dhacnay waxaa la yidhi haddii maaragtay dadkii cadowgii shan adin ka sii maqnaay oo iskuulkii shala la furay oo dadkii qaar badan isi soo dhiibay saddex iyo toban isi soo dhiibtay oo dad badan taleefona noo soo diraayo waa isu soo dhiibaynaa leeyihiin maadaama hiiraan buuqda meel la yidhaha qoraxsinkaa iyo halgii labadaasay saldhigoo waaweyn ee yahana dhaqaaluhuna aada ugu badnaa waan gartay waa isku dhacnay ma idin raacaynaan yidhi ma idin raacayno annaga odayaasha haddaan nahay dadkaan haddii la laayna alala ku dhex lahay haddii markii hore idiin ballan qaadeen inay muddo hal sana ah sii joogi doonaan oo xaaladda ammaankeeda kasii qayb qaadan doonaan maxaa keena inay markiiba isbedelaan oo haddana saqdhaxinta idiin yeeraan odayaashii idinkoo ay idin yidhahdaan waanu ka baxinaa annagu halgan wallahi adeerow dabeecaddaasi dabeecad lagu cusub maaha dabeecadan la yaabnana maaha meelo badan iyo ayagii markaan korneylki meesha watay aan aad u iskugu xanaaqnay wuxuu yidhi aniga amaraan qabaa mana baaqo kari amaraana laygu siiyey ciidamaanan ahaya uu yidhi intaas waa isla gaarnay ilaa xalay waan gartay kulli calaa xaal saakana saakana way ka soo baxeen oo ballantooda way ka dhabeeyeen marka miyaydaan u sharaxin in dadkii shalay macnaha ku soo dhoweeyey sacabtumka niyadda wanaagsan in hadday beri baxaan xaaladdu isbedeli karto dhiigooda la qubi karo oo meesha lagu layn karo hadday soo laabtaan maleeshiyada al-shabaab aad aad aad iyo aad waxyaalahaan ku murmaynay oon ku dhafarnay a waxa ahay on xataa afkayga ku yidhi meeshaan ruwandaa ka dhacayda haddaad bili ka baxdiin ku talagala caalamkana waan ogeysiinaynaa sidii ruwandaa ka dhaciyaan yidhi waxaad samaydeenna wax yacni bini aadanimada ku fiican maaha inaad dadkii intaad shinni ku kicdaan awel heshiis laheed aduga tagtaana ma qaadanayno waan gartay waa idin dacweynaynaa intaas waa isla gaarnay maadaamaad adigu odayaashii ka mid tahay afayeenkii aad tahay xalay aad dadaal u gasheen inaad ciidamada itoobiya ka dhaadhicisaan inaysan halgan ka bixin idinku hadda halkeed ku sugantihiin annagu markay baxeen oo yacni intaas la gaarnay ciidankii oo jabuuti guudkiiyo ayagii ay soo baxeen iyo ciidankii yaraa soomaaliya ahay kama heli karna oo lix qofood oo raadinaanaan nahay dadka nabadoonnada aan nahay oo raadinaan oo aad iyo aad u dhibsaday shabaabku oo soonqaadkii waad ogtaan u malayna waad i waraysateen laba laba nabadoon oo soomali dileen marka annagu kuma heli karna dadkayni waa waa kas waan barnay waan kas ayagaan soo raacnay waan gartay haddaan haddan la joognana wax macnaa ma samaynaydo yaa hadda gacanta ku haya marka halgan halgan gacanta yaa ku haya hadda hadda gacanta shabaabaa ku haya madalaada markii aan shantii saaca waan lugeynayno nimankaa meel walba waa lugeynaan gaadiidna waa wataan laakiin waa la lugeyno dhabbihii yaroo meel maro oo oo hilow aroora ama ceedu aroora xataa waa baaraan meelay ka baaraan Een, marka een, shan saac markaan joognaba way ka qudbeeyeen meeshii tignikaa tagtay aan badnayn oo laba baabuura loo ku sheegay dhowr basoo qax oo awal guurka jirtay ee ah laloo sheegoo tagtay marka meeshii kulli calaa xaal waxaa cad inay hadda ayagu gacanta ku hayaan waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka ee la socda ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee gobolka hiiraan oo khadka taleefonka igu waramayay faarax cabdiwaare
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan odayaasha magaalada baardheere ayaa sheegay in ciidamada etoobiya ay xireen nin ka tirsan shaqaalaha caafimaadka magaalada oo lagu magacaabo ibraahim isaaq gaasow oo la qabtay lix iyo toban maalmood ka hor odayaasha magaalada ayaa sheegay inay doonayaan in ninkaasi la sii daayay haddii aan wax dembiya lagu haysan khadka taleefonka ee baardheere ayaan kula xiriiray cabdi cismaan cabdi oo ka mid a odayaasha deegaanka ee xarigaasi mas-uulkana ah oo aan xarigga mas-uulkaasi aan wax ka weydiiyey ibraahim saaqaamin galab oo tobanka saac xagga saacadanada markay ahayd baa loogu yimid isbitaalka waa la waday waxaa la yidhi ciidamada etoobiya daawo yaroy keeneen baa dadkan ugu tara waxayna aad usoo qaadaysaa soo baxdaa la yidhi baabuur baa lagu qaaday meeshii markii la geyna waa la xiray yaa gaariga u keenay oo kaxeeyey laba nin baa loo soo diray oo baabuur oo etoobiyaan oo ay askar saaran yihiin waddo ayagaa kaxeeyey korneylka xaradaa xukumay baana u dhoween waa garta marka maxaa lagu macneeyey xariggiisa maxaa loo cuskaday xarigga een ibraahim isaaq waxaa naloo sheegay inaan dembigiisa usan weyneen laba qodob baan ku haysanaa qodob waa baarnay guryihiisii iyo meeshuu ka shaqaynay waa baarnay wax dembiyan ku hayno male waxa uu kombyuutarkiisi iyo shaqadiisii baa noo dhiman asagaan baaraynaa waa soo daynaynaa baan lalayiri wax kale oo intaas ka baxsan noola sheegay ma leh waa garta imise maalin buu xiran yahay markaa imise maalmood maanta lix iyo toban casho u ah
waa gartay marka adinku een, haddii aad tihiin odayaashii deegaanka degmada baardheere ma la xiriirteen qolyaha uu xiran yahay bal si aad u ogaataan tafaasiil intaas ka dheer iyo siday xu jiraan waaba naloo diiday markii aanu dhowr casho ka daba ka tagnay ilaa labaatan oday baa meeshii tagtay siay subaxii u fadhiisteen duurkii markii la joogaa la yidhi laydinama qaadinaya iska taga waa garta meesha uu ku xiran yahayna waa xaggee aeroboortkuu ku xiran yahay haye eroboorka maxabsi baa ku dhex yaalla baabuur beebee dhexdiisuu ku xiran baabuur dhexdiisuu ku xiran yahay waxaad markaa iga warantaa adinka ka ogaantihiin iyo inta aad ka taqaanaan ninkaasi howlihiisa inta badan maxay ahaayeen kolleyba sida muuqata ninkaas haye waxaa ka naqaan adigu ilaa iyo sagaashan iyo toddobadii iyo hadda inta ka dhexaysay isbitaalka baareer buu ka shaqaynhayay caafimaadku ahaa marka sidaasuu ahaa ibraahim gaasey waa garta marka hadda maxaad xariggiisa loo cuskaday maxaad adinka u malaynaysaan intii uu joogay degmada baardheer waxaanu ognahay in muddooyinkii u dambeeyey ururka al-shabaab ay halkaasi haysteen oo iyagu ay maamulayeen isagana halkaas ayuu joogay marka ma tuhun baa jira ninkaasaan annaga arkaynin nin wuxuu ahaa aan dhan la raacneen shaqadiisii isbitaalka ku eg ku mashquulsan wax uu la lahaa shaqo ama maamul ama wada xiriir oo annaga aan ku arkayna male magaaladan ku nooleyn odayaalkii magaaladan nahay waxaynaba ha yaraata oo nimankaa xiriir la lahaa ma ayna jirin haddee caafimaadku ahaayo caafimaadkiisuu ahaa ee mashquulun ahaayo de shaqadiisaasuu kude ku mashquulsanaa intaa un baan ka ognahay annaga haye maxaa markaa keenay in uu yimaado tuhunka la xiriira in la yidhaahdo xataa kombyuutaradiisa baanu baaraynaa iyo iyo bal fariimaha ku jira maxaa arrintaa keenay wax anaga aan ogsoonahay oo dhankaas ma ay jiraan haddii kolley qoladii soo qabsatay ma og wax hadda annaga ay noo caddeeyeen oo waxaas hayno ma jiraan haddii ay u dhawaato ninkaa dembigii aan ku haysanay waan baarinay korneelka wuxuu yidhi waan baaray anigaa baaray wixii liigu sheegayna waa beentoodeen intaasuu la yidhi waa gartay marka haddii intaa uu idin yidhi maxaa weli loo haystaa oo uu xiran yahay dee waa tan la yaabsanahay wey waa gartay adinku een waxyaaba adinku aad isleedihiin tuhun way keeni karaan oo uu ku jira ma jirtaa oo degaanka maadaama aad dhex joogteen howlihiisana aad ka warqabteen waxyaaba tuhun keeni kara oo uu ku lug lahaa ma jira lama dhihi karo waxaa nagaa ogsoonahay oo inaba ha yaraato ma jiraan hade haddii laleeyahay ma aqaana degmada waxaa haysay al-shabaab ee degmada al-shabaab ay haysatay ayuu ku dhex nool yahay moogi haddee degmadana wuu deganaa oo gurigii ilmihii ilmihiisii reerkiisii baa deganaa marka nin nadiif ahoo aan dhanna ahayn oo shaqadiisa ku mashquulsan baan ahaa ayuu ahaa intaasaan ka ognahay annaga
kaasi waxa uu ahaa cabdi cismaan cabdi oo ka mid a odayaasha degmada baardheere ee gobolka gedo oo ka waramayey mas-uul lagu magacaabo ibraahim isaaq gaasow oo ka tirsan mas-uuliyiinta caafimaadka ee degmadaasi oo ciidamada etoobiya ay xireen
waa tahay mar kale galab wanaagsan ardaydu wax ka barata dalkaasi masar guud ahaan oo ka yimid qaaradda afrika iyo dalal kala duwan ayaa markii ugu horreysay waxa ay hoggaanka u doorteen qof ka soo jeeda dalka soomaaliya warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahire nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
mid ka mid a ardayda soomaalida ah ee dalkani masar ayaa ku guulaystay inuu hoggaanka u qabto ururka ay ku midaysan yihiin ardayda dowladaha afrika ee waddankani abuukar aadam sheekh mursal oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee ka aflaxay jaamacadda ashar ee dalkani ayaa ku guulaystay inuu guddoomiye ka noqdo ururka ay ku midaysan yihiin ardayda dowladaha afrika ee ka dhisan magaaladan qaahira kadib markii ay tartan adag ay la galeen arday ka socotay qaar ka mid ah dowladaha geeska afrika sida ethoobiya eritariya iyo suudaan guddoomiyihii hore ee ururkani axmed siraaji oo u dhashay dalka naiger ayaa hoggaanka ururka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub xili halkaasi goobjoog ay ka ahaayeen qaar ka mid ah ururada gaarka ah ay leeyihiin dowladaha carabta iyo afrika haddaba waxa ay suurta gashay inaan la kulmo guddoomiyaha cusub ee ururkaasi abuukar aadam sheekh mursal waxaana weydiiyey sida soomaalida ay ugu guulaysteen in ay hoggaanka u qabtaan ururkani runtii waa arrin u baahan in laisweydiiyo laakiin haddii qofku uu aaminsan yahay inuu wax kasta qaban karo oo ilaahayna uu ku xiran yahay wuu ku guulaysanayaa taasna ilaahay baa mahad iskale inaan ku guulaysano waxaan noqonayaa ninkii ugu horreeyey soomaali ah oo ka noqda ururka ardayda afrika ee dalka masar marka annaga ayaan haddii aanu nahay ardayda soomaalida ku nool wadanka masar dadaal badan ayaan sameynay marka ilaahay fadligiisa waan ku guulaysanay inaan annaga afrikadhan aan hogaamino waa tahay dhinaca kale ururkan muxuu u qabtaa ardayda wadamada qaaradda afrika ka socda ee ku nool magaaladan qaahira ama guud ahaan dalkani masar runtii sidaan ku sheegay ururka wuxuu leeyahay dastuur dastuurka waxaa ku qoran ahdaaf iyo mabaadi marka ardayga waxyaabaha uu u baahan yahay oo dhan buu ururku qabanayaa waxaa ka mid eh wuxuu ardayda ka saaciidayaa soo dhoweynta hadday cusub yihiin dalka hadday ku cusub yihiin hadday xabsi galaan soo deyntoodii in uu siminaaro joogtaa uu sameeyo in uu magaranaysaa tartamo uu qabto dadka isboortiga ama ciyaaraha xiiseya sidoo kale wuxuu qabanayaa ururka ardayda isdhexgalkooda ayuu ka shaqaynaya maxaa yeelay ardada afrika dhaqamadoodu way kala duwan yihiin sababta oo ah wadan kasta oo afrika ku yaala ama galbeedka afrika ha ahaado ama bariga afrika ama afrikada dhexe ama waqooyiga ama koonfurta ayaga dhan dhaqamadoodu way kala duwan yihiin marka sidaa daraaddeed faydada ugu weyn uu ururku uu keenayo ardada waxaawaye inay isdhexgalaan oo isbartaan oo dhaqamadii iyo luuqadihii faraha badnaa oo afrika looga hadlayay ay isdhaafsadaan waa markii ugu horeysay oo qof soomaali ah uu ku guulaysto inuu hoggaanka u qabto ururka ay ku midaysan yihiin dhammaan ardayda qaaradda afrika ee ku sugan dalkani masar tan iyo markii la aasaasay naadiga ay leeyihiin ardayda afrikaanka ahi ee waddankani sannadii kunsagaalboqolsideediyosiddeetankii waxaa guddoomiye ka noqon jiray keliya ardayda ka soo jeeda dowladaha waaweyn ee afrika xuseen saxnuuni ee v o a qaahira
weli waxaad degeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana galabnimo axada ah bisha agost ay tahay lix iyo toban sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddan waxaa daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah cashi ibraahim haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu inoo hayo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenni wicitaanka ee toddobaadkan xiliyadan ugu dambeeyey waxaa la soo sheegayay dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu laayay meelo ka mida maraykanka kanada iyo yurub sidoo kalena waxaa soo badanaya culayska kala duwan ee dhallinyarada soomaalida ka soo food saaraya waddammada qurbaha haddaba maxaa keenaya culaysyadaan cusub ee soo food saaray dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ama qoysaska soomaalida ee ku nool dalalkan galbeedka waxaa barnaamijkeennan marti inoogu ah caasha abokor qaasin oo la soo shaqaysay kowntiga minnesota sidoo kalena xilligan ka shaqaysa barnaamijyo lagu gacan siinayo dadka danyarta ah waa hooyo waayo aragnimo badan u leh duruufaha qoysaska soomaalida ee qurbaha waxay inoo sharxaysaa halka ay salka ku hayaan dhibaatooyinka dhallinyarada ku haysta waddamada qurbaha een ugu horrayn caasha ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a waan dhowahay waa waa mahadsan tahay waxaa waayaan soo badanayay dhibaatooyin badan oo soo food saaraya dhallinyaradii soomaalida ee qurbaha ku noolayd bal haddii aad si kooban adna wakhti badan baad kusoo dhex jirtay haddaad si kooban sawir inooga siisid maxaa isleeda waxyaabaha ugu wacan in dhibaatadu xilligan culays badan soo food saaro marka ee arrimaha ku saabsan xagga qoyska iyo ciyaalka gaar ahaan soomaali waxaa moodaa meel kastoy joogaan ama maraykan ha ahaato ama canada ha ahaato ama yurub ha ahaatee in ay isku asal yihiin isuna eg yihiin dhibaatada jirta dhibaatadana jirtana maaha mid yacni aan hal shay aan dhihi karno halkaas dhib baa jira haddii la dhammaystirona caruurtii sidii aniga aan rabnay noqonayaan midda kale lamana dhihi karo dhibaatadan hadda jirta waa wax for instance qofka inuu caawa seexdo oo yidhaahdo berrito oo kale qof baan qofaan dilayaa waxa weeye dhibaatadan waxay bilaabanaysaa muddo fog bay soo qaadanaysaa in yar in yar in yar in yar buu qofka u gaari karaa isku bedeli karaa ama uu noqon karaa qof waxaa markaa uu ku fakeray inuu sameeyo marka waxyaabo badan baa jira waan gartay ayaa keeni karta qofka inuu isbedelo waan gartay n marka dabcan n haddaynu kala yaro qaadqaadnoo kale n adigu markaad u yar kuur gashid waxyaabaha ugu badan dad qodob ka mida ama u- aad in in badan waayo arag u ahayd oo aad is leedahay dhib buu dhallinyarada u keenaa ama uu kusii riixaa inay nolosha ka dhacaan oo kale wallaahi eh, anigu eh, waxaan qabaa in dhibkani uu ka soo bilowday yacni burburkii ku dhacay soomaalida markii ay ay- ay do- eh, civil warkii dhacay dhibaatada inay meesha kasoo bilaabatay ayaan qabaa taasna ay qof kastaba si u taabatay kuna soo maaragtay soona korodhay qofka meeshuu soo maray dhibaatadu lasoo kulmo lasoo kulmay iyo hadda meeshuu joogo iyo environmentka uu ku nool yahay Eh, haddii aan aad fiiriso environmentka waxaan uleeyahay waa waxa ugu weyn oo qofka bini aadamka bedeli kara Eh, midda kale waxaan rabaa in hataa aan u kala qaado maaragtay dhibaatadan qoyska soomaaliyeed ku dhacaysa labo iyo eh, qoyska maanta wada jooga ee ilmaha aabihii iyo hooyadiis la joogaan eh, waxa laga fili karo iyo ilmaha marka uu la nool yahay yacni hal waarid aad bay u kala duwan yihiin oo waxaan dhihi karaa ilmuhu marka aabihii iyo hooyadii uu la nool yahay waa ilmo dhan oo complete ah laakiin ilmaha markuu hal waarid haysto waa ilmo sida qayb dhan maqan tahay jirkiisu waan gartay hal qayb keliya inuu joogo oo kale marka eh, gaargaar eh, gooni gooni waan uga sheekayn karnaa Waan iyo- gartay.
iyo siday anigu ila tahay waan gartay waynu uga sheekeynaynaa marka een, sheekooyin badan baa dabcan noo haysaa waqtina waynu haysanaa bal qaar ka mid a dhegeystayaashaynu ka horreynaa gaar ahaan dalkan maraykanka dhegeyste ku jiroo kale bal magacaagadoo ku bilaabaya
magacaygu waa mikaail jibriil sheekh maxamed ismaaciil farjar iyo v o a iyo gabadha barnaamijka ka qayb qaadanaysa caasha waa idin abukor salaamaya maantiin caashaha waxaan en, ismaaciil oo arrintan arrin soo noqnoqotay weeyaan sida la sheegayna dee yurub ilaa canada maraykan waa uu muddo soo jirtay oo dhalintii marba marka ka dambaysana numberku wuu sii badanaya marka anugu en, si waxaan isku weydiiyaa ma arrintan waxay u sababa soomaalida oon aan hay-adaha ammaanka en, aan la shaqayn oo yacni aan information sabab dhowr jeer bay ka hadleen oo dhaheen yacni ma maxaa keenaya exactly taa ka sokow ma dadkeena aan u diyaarsanayn inay in crimeka iyo waxyaabahaas oo kale ka hortagaan oo dhaqankiiba weli qayb ahaan jira because waxaa la sheegay dhacdooyinka qaar in hooyooyinku markay wiilkoodu fal noocaasa geysto in ay masaafuriyaano hooyadiiba la cararayso marka so taas maaha ta ugu weyn maxaa kaloo si sababi kara inay arrimahaasi soo noqnoqdaan marka waxaad leedahay n xidhiidhkii bulshada iyo ka dhexeeyey laamaha ammaanka ama booliska local authority-ga ha exactly.
laamaha ammaanka ee gudaha n bal aragtidaas oo kale n casha abukar haddaan ku siiyo fursaddaas n sidee baad u aragtaa arrintaas oo kale wallaahi eh, waa arrin jirta eh, marka aan ka hadalno systemka hadda aanu ku noolnahay eh, systemka waddankan hadda aanu ku dhaqannahay maraykan marka aan ka hadlo systemkan waa system annaga naga horreeyey oo dhisnaa hadduu dhisnaana waa system double standard wax la yidhaahda leh oo dadku ay ku sheegaan in laba si uu shaqeeyo inkastoo uu mid kala yeeyahay marka soomaalida marka markaan halkan nimid qayb waxaanu ka noqonay dadkii madoobaa marka waxaa suurowda ilmaha marka ugu horeysa uu iskuolka markay ciyaalka ku jiraan oo wax yar ilmaha wax aan midka cad lagu geynaynin maxkamad ama iskuol looga eryeynin in markiiba kan madow ee soomaalida ah looga dhigo wax dembi ah oo lagaba bilaabo oo lagaba yaabo ilmaha markuu iskuolka ah high schoolka intuusan gaarinba intaa inuu labayo saddex afar dembi uu maxkamad lagu geeyo uu leeyahay sababtoo ah systemkiibaaba u dhisan in ilmahani waxaad moodaysaa in ay rabaan inay tarengareeyaan yacni oo la la la tayngareeyo oo marka horeba waxay aaminsan yihiin inuu violent qofkan yahay waan gartay weliba markaa soomaaliya ka timid marka ilmihii weliba markuu kusii weynaado uu systemkii arko inuusan u shaqaynaynin de systemkii isna wuu ka baxayaayo wuu inkirayaa oo wuu la tartamayaa systemkii mar haddaad systemkii aad adigu aadan u hogaansamayn uusan kuu shaqaynayninna dee kuma shaqaynayo waxaad noqonaysaa laba qof oo iska soo horjeedaad noqonaysaan ilmihiina marka waxay noqonayaan ilmo markasta systemkii kusoo noqnoqda mar haddaad systemkii geshidna waxaad la kulmaysaa kuwo adiga kaasii daran oo macalimiina marka halkaasayba ka bilaabanaysaa ilmihii inuu siiba barto wax usan markii hore uusan ogeyn marka xayndaab xayndaabku ka baxayaa mar hadduu xayndaabkii ka baxona waxa weeye duni kale ayuu ka baxayaaba duni kale xidhiir la yeelanaya ya marka systemkana runtii dhibaato weyn buu ku hayaa dadka cusub laakiin way ka bixi karaan annaga laftigeena waxaana loo baahan yahay anigu systemkan waxaanu ka shaqeynaya labaatankii sano ugu dambeysay anigu waxaan ka shaqeynaya ama la shaqeynayay countiga omset county stateka minnesota markaanu aanu state aada u wada masfuran weeye markaanu tagnay labaatan sano ka hor waxaanu isku daynay in systemka in aanu u sheegno sida ugu wanaagsan oo cid walba ugu shaqayn karo waan gartay dadkiina waxaan barnay in laftigooda uu yahay systemkan war waa waxaan anigu hadda bedeli karno haddaan nimide ma bedeli karno laakiin waa in systemkii uu noqdaa system annagana na difa difaacaya oo protection aan ka helayno annagana aan dhowrayno waxyaabo badan oo aan aan ka bedelna waa jiraa bedel maaha isfahamsiin marka waan kuugu soo noqon doonaa isla arrintaasaan doonayaan kaala sheekaysto waxyaabihii waay aragnimadaad ka dhaxasheen iyo jidkaad u marteen dhegeyste kale oo dalka jarmalka oo haatan ugu soo biray bal magacaaga marka horese ismaaciil ku salaamaya ninkay baasa v o eda magacaygu waa muuse saciid xasan ku magac dheer muuse waraaw cadde waxaa jooga waddanka jarmalka caashana sidoo kale waa salaamaya barnaamijka haddaan ka qayb galo waxa weeye anigu mushkiladda tan dhalinyarada soomaaliyeed laba masalo ayaan u kala qaadayaa labada masalo waxa weeye midi waa dhanka waalidka midna waxa weeye dhanka dhalinyarada waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed oo hadda dhibaatadooda ugu badan ay haysato ama qurba ha ahaato ama waddankii soomaaliya ba ahaatee waa laba masalo labada masalo waxa weeye in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka jirto hadda sida north america ama yurub oo kaleeto waxyaaba la yidhaahdo gangis oo dhalinyaradu gurubaysi ama kooxaysi ama ay ka jirtaan oo sidaa dhalinyaradii ay iska soo horkajeeda oo kaleeto ama xagga midabkoodiiba loo fiiriyo oo dhalinyaradii iyaga saa lagu dilo taas waa mid inay dhalinyarada soomaaliyed saa u dhimato baan aaminsanahay tan labaad waxa weeye dhanka waalidka oo aan ka warqabin ilmihii ay dhaleen waayo dadka hadda ugu badan oo lagu dilay tusaale haddaan soo qaata canada oo kaleeto sanadkii hore inta lasoo dhaafo waxaa lagu qiyaasa wax lixda ka badan dhalinyaro ah inay ku dhinteen oo wax keyrun macquul ah oo waddan horumaray oo intaas oo ammaankiisa iyo khibraddiisa awadeed ay leeg tahay misana intaas oo dhalinyaraha lagu dilo horta marka horese waa uga tacsiyadanaya waalidkii iyo ehelkii iyo carruurtii iyo faamilkii dadka dhalay marka haddaan adiga kaa dhex galo aan su-aal ku weydiiyo dhalinyaro badan haddeer oo kale jarmalka oo kale dalka aad joogtid waxaa ka mid ah waxyaabaha badan ee dhalinyaradu nolosha ka dhacan ka mid ah waxay isu qaban waayaan markii ay jidka soo marayeen ama dalkii joogeen badankoodu tahriib baa laga yaana soo galeen ay wadamadii qurbaha yimaadeen ay waayeen waxay raadinayeen taa qulid qayb ma ka tahay aad iyo aad tusaale aniga kula hadlayaba waa qofku ma dareensana waayo markaad soomaaliya joogtid markaad qurbihi timaadid dee wax farqi badan ba udhexay waayo waxaad aaminsanayd iyo waxaad aragtay runtii aad iyo ka- kaafi kala dheeri weyn marka hore maxaad aaminsanayd runtii waxaad aaminaysaa dee dhul horumar leh nabadgelyadii wax walba waxaan ku yidhi noloshii fudud tahay wax walba ay tahay dee deg deg oo macnaha aad eh, nolol ka wanaagsantii soomaaliya aad helaysid oo dee wax l- aan aan laga sheekeyn karin baad kolley aaminsan tahay markaad soomaaliya joogta markaad laakiin indhaha ay ku aragtay dee wax walba waad qancaysaa oo waxaad arkaysaa waxyaaba aan isu dhoweyn Waan gar- runtii waxaan la oran karaa anigu aaminsana dhibaatada ugu weyn oo soomaali haysata boqolkiiba konton ama lixdan ama toddobaatanba inay haysato dhalinyarada soomaalida waan oo gartay ah kuwa hadda aan oran karo soomaaliya waa ugu nasiib darayay marka runta laga hadlo aan caasha bokor ku noqdo een caashay waad maqashaa oo een arrimo badan buu ka dhawaajiyey maxaa kaaga baxay een eh, aragtidiisa wallaahi eh, bacdimaa isaga iska soo qaaday oo uu noo sheegay qofka marka uu isaga oo yacni fakarahayaba yimid dhulkan usoo bareeray yimid in uu noloshiisa wax ka bedelo iyo waxa uu la kulmay yacni isagaaba nooga filan laakiin anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo ilmaha iyagoo yar aan halkan keennay ama aan halkan ku dhalnay iyo dhibaatada taalla maxaa jira hadda caruurta eh, dhulkan hadda joogta waktigan ah, labaatan sano kadib caruurta waxay u badan yihiin hadda eh, dhimanaya dhowr iyo labaatan jir marka ama halkay ku dhasheen ama iyagoo yaryaraa la keenay waxa aan aniga aan u malaynayaa dhibaatada haysata in loo kala qaado labaa ugu waaweyn aniga ahaan ase hooyo joogta maraykan ilmana ku dhashay ahaan markaan u hadlaya arkayna eh, walaalahay caruurta ay dhaleen arkay dariskayga arkay systemka aan ku dhex jiray arkay maxkamad haddaan kasoo shaqeeyey haddaan victim services ahaa haddaan eh, social serviceka ka shaqeeyey waxay u badan tahay soomaalida eh, marka hore siduu walaalkay sheegayo oo kale marka ugu horreysay halkan imaanayeen iyagoo waxay yimaadeen ka fahamsan dalkan mar alla markay yimaadaan in nolol dhammaystiran ay u imaanayaan waan gartay oo nolol fiican helayaan weliba iyagoo dhaqankooda wata Hmm.
yacni ma aha keliya inaan filayno inaan halkan imaanayno guri iyo cunto nala siinahayo waxaan filaynaa in dhaqankeena uu intact noqonahayo cidna bedeli karin cidna taaban karin annaga aan ka adagnahay diinteenna ay adag tahay ayaan imaanaynaa laakiin waxaanu soo dhexgelaynaa bad naga weyn waxaa la yidhi ilmo hal qoys baa hal ilmo deris oo dhan ba u baahan yahay inuu koriyo waad ogtihiin taasi iyadoo practice annaga practical anaga aragnay markaan waddankeena joognay eedadaa kugu soo qaylinayso deriskaa kugu soo qaylinaya gabar banaan iska taagnaan karta iban male adoon hooyada arkin baa islaan kale kusoo gelinaysaa guriga marka dadka markay halka Halkan waa yimaadeen sida.
markay dadka halka yimaadeen maxaa ku dhacay halkan markay yimaadeen waxaa ku dhacay eh, waxaa halkan loo yimid system horteen dhisan Eh, dadka meeshan degan haddaad dhegaysato eh, ay- l- dadka madow markaa la hadasho ay kuleeyihiin systemkan waxaa loo sameeyey oo welfareka ah in lagu hoos mariyo lagu baabi'iyo dadka madow si aynan weligood gumaysi uga bixin systemka haddaad u fiiriso welfareka maraykanka anigu kaas baan aqaanaa oon ka hadli karaa gebigiisaba waxaa loo dhisay in lagu badbaadiyo waxna lagu taro caruurta wakti waxaa jirtay caruurta ay wadankan dhibaato soo mareen oo gaajo badan jirtay oo caruurta la adoonsan jiray la kala gedan jiray la abuse garayn jiray la xoori jiray systemka welfareka oo maalinkaasaa la bilaabay ka bacdi waxa lagu daro marka waxay noqotay in ilmahaa sidii loo badbaadiyo la sameeyo system ilaaliya ee u ogolaada inay xaquuq leeyihiin lacag lagu siiyo caafimaad la siiyo qofkii markaa haya hadduu isaga caruurta dhalayna wax lagu siiyo hadduu qof kale loo oo dawladda u dhiibatay uu yahayna lagu siiyo si ilmahaas loo badbaadiyo marka System soomaalida noocan saa dhisan meeshan haddaynu kusoo dhawaanno soomaalida dhibta ka haysata systemkaas muxuu yahay dhibka ka haysata waxa weeye qofkii markuu halkan yimaado systemkii haddaad adiga iyo aabihii iyo caruurtii meesha tagtaan marka ugu horreyso lix sideedda bilood ugu horreyso wax waa laydin siinaya laakiin aabbaba meesha hadduu ku jiro waa inuu aabihii shaqo raadsadaa carruurtiisa ku filaada waan gartay sidaanu ognahayna shaqada uu aabbaha heli karo shaqo maanta uu ku filaan karo gurigiina ku bixin karo caruurtiina ku beeli karo weliba daawona ku siin karo maaha marka systemkiibaa wuxuu ku barayaa aabihii inuu fogaado cararo marka oo la is-inkiro si hooyadii la yidhi ilmaha haysatay waxbaa lagu siinayaa xaqay ku leedahay ee iyada xaqay u hesho carruurta siday ku koraan meesha aad ka kiraysan kartid aad systemka lacagta ku siinaya aad kula noolaan kartidna waa meel gato ahoo loogu yacni intaas intaa isku isku groupkaas iskala kiraysan karaan isla noolaan karaan isku xaafad marka waxaad noqonaysiin systemkaas dadkaa hooseeya caruurtaas laga wada cararayn aabbaha lahayn waxaa arkaysaa qof toban caruura le dadka naga soo horeeyay waddankan ama madow ha ahaato ama hispanic ha ahaato ama caddaan fakriya ha ahaato oo wax baranin groupkaasa isku noqon isku meel noqonaysaa groupkaasoo dhanna noloshooda waa hooseysaa waa nolol survival ah oo un kii kii kii xoog le baa noolaan haya ah waan gartay kii smart street smartaa noolaan haya ah marka systemkaas waxaan qabaa hadday soomaalidu si fiican u fahamto oo ay fahamto inay tahay dhibaatada ugu weyn kaas in ay ka bixi karaan systemkana ay u isticmaali karaan ku meelgaar waan gartay oo haddaba ay uga baxaan dhibaatadan ugu horeysa ee settlementka markay degaanna ay shaqooyin raadsadaan caruurtooda la fogaadaan oo systemkaas dadka meesha ku nool kala fogaadaan oo xaafadaha fiican la degaan si ay caruurtii saaxiibo kale u yeeshaan waan gartay n fikradooda way caddahay n cabdixakiin axmed ciise oo ku sugan edmonton alberta oo aan goor dhoweed la sheekaystay intii aan barnaamijka aynaan soo gelin ayaa isagu wuxuu iiga sh- inooga sheekeynayaa bal duruufaha ka jira kanada oo kale gaar ahaan culayska haysta dhallinyarada soomaalida arrimahaas anagu eh, ninkastoo cilmi baaris miiska saaran oo hadda eh, maxsuulkeedii aan kula wadaagi kara aysan jirin waxaanse u eedeynaa arrimahaasi dhibaatooyinka ardadu ay kala kulanto kow xagga waxbarashada waalidkiioo waxbarashadooda aysan sarreyn baa ciyaalka iskuul loo diraa marka ciyaalkii ma helaan saacidaadii ama kaalmadii ay xagga iskuulka uga baahnaayeen xagga waxbarashada tan labaad macallimiinta laftigooda ardada markay arkaan inaysan xaggii waalidka ka dhisnayn xataa ixtiraam fiican kama helaan intaa markay dhammaato ardayga iskuulka uu ka soo baxo eh, jaamacadihii oo ku adkaada een, kabacdina shaqadiiba kusii yara adkaata oo xataa qaarkooda shaqada helaan ma qaataan mushaharada ay qaataan dhalinyarada kale oo dhigooda ah Een, intaa markay dhacdo een, een, dhalinyaradu dee waa iska socod badan yihiin oo mararka qaarkood baa laga yaabaa inay ee, dhal- dhalin kasta way samaysaa socod xumada inay mararka qaarkood meelaha aanan u wanaagsanan ay tagaan taasoo aakhirkeeda sii badisa xiriirka waalidka iyo dhalinyarada oo xumaada Ee, kabacdina arrinkaasi wuxuu ku dambeeyaa ee, in iyaga iyo nimanka kan een, een, booliska ama ciidamada nabadgelyadu ay is arkaan taasoo aakhirkeeda keenta een, in ardadu ee, dhalinyaradaasi ay la kulmaan xagga dembiyada taasoo kusii adkaysa mar labaad misna dhalintu ama mar saddexaad baan iraade inay xagga shaqada dhibaatooyin kala kulmaan Ee, dhalinyarada laftigooda oo hoggaan fiican markay waayeen markay waayeen waalid iyo community isku xiran oo dhalinyarada ee, tawjiihiya ee, ama ka hortaga dhibaatooyinkooda in dhalanteena laftigoodu ay dad kale ka faa'iidaystaan waan balin gartay ilaahay Een, wuxuuna siiyey aada u firfircoon ismaaciilo si aad u ogtahay oo dhab ahaantii aan oran karo waa wax lagu faani karo haddii si fiican loo barbaariyo haddaan kaa dhex galo n waxaa jira mararka qaarkood adeen eh, haddaynu usoo yordhowaano dilalkan laftigooda waxaa la leeyahay n markaad dhibaatooyinka aad soo tirisay laga yimaado qudhooda dhallinyarada qudhooda waxay saaxiib la noqdaan dad ama daroogada ka ganacsada ama n magaranaysaa dhinaca dembiyada u badan Een, arrinta qudheeda ma laisleeyahay door bay ka ciyaartaa in dhallinyarada usii durkaan dhinacii faladembiyeedyada Eh, ismaaciilow tuhunkaasi waa tuhun jira inkastoo sidii markii hore aan sheegay aysan jirin cilmi baaris rasmiya oo miiska saaran hase ahaatee waxyaalaha aan tabanayno oo aan isleenahay malaha taasna waa ka qayb arrintaasi w- way eh, mararka qaarkood way dhacdaa waxaase jira dhalin fara badan oo abidkoodba arrimahaas aan ka qayb qaadan oo mararka qaarkood een, een, een, een, la dilo ama si aan dhab ahaantii wanaagsanayn eh, ugu een, een, dhibaatooyin usoo gaaraan n cabdixakiin saad maqlayso wuxuu isagu markaa ku sababaynayaa duruufta haysata dhallinyarada soomaalida kanada oo kale inay tahay dhinaca waxbarashada laftigeeda oo dhallinyaradii markii ay waxbartaan een, ee ay waxbarashadii kasoo qalin jebiyaan ee ay i- i- waaqicii dhabta ay yimaadaan mushaar ka hoose iyo kii kale mararka qaar inay helaan ama inaanay haysan tusaalayaal ay ku daydaan Een, dooda qudheedu qaybba ka tahay inay dhallinyarada xayndaab ka saarto anigu midda teenna markaan ka hadlo xaggan maraykanka ilmaha mar hadduuba gaaroba iskuulna ka baxo jaamacad ka baxo ilmihii wuxuu helayaa shaqo wanaagsan wuxuuna noqonayaa cunug wanaagsan annaga dhinaceenna dhinaceenna mar hadduuba ilmaha heerkaas gaaro shaqana wuu helaa mana galo kuma dhibna uma soo noqdo innagu kuwa naga gala ee, dhibaatada waxa weeye markay high schoolka yihiin horta waa sidaan ku sheegayo ilmaha ama aabahoodii hooyada hala joogaan ama hooyo keliya haysta ama aabbaha keliya haysto waxaanu aragnay ilma labadii waalid joogaan oo faraha ka baxay kuwa aan hal hooyo haysato wanaagsan horta ilaahay xaggiisna wixii ka xumaanhaya way xumaanhayaan laakiin majorityga waxay u badan yihiin ilmaha single motherska haystaan kuna nool beecadaas hoose ku nool oo nolosha ka dhacahaya waxaana u wan waa waana waxaa keenahayo fakriga annagu fakriga kama soo kama soo harta annaga meesheenna ilmaha hadduu ka yimaado family poora waxay kasoo bilaabataa oo aanu garanayna oon dhex galnay ilmo iyo hooyadood oo ilmihiila iskuulka kuma noqon haya haddaan la ii gadin ka- kabihii hebel hebel ahaa magacaas lahaa haddaan la ii gadin oo boqol iyo labaatanka dollar ahaa ama surwaalkii boqolka ahaa lama gelayo iskuul kuma noqonaya leh oo caruurta ay iskuulka uga haraan siday u eg yihiin maxaa jira iskuulka markii la noqon hayo meeshan systemkan dhisan waa loogu talagalay da- waa og yihiin waa system horteen soo dhisnaa reeraha way kusii talagalaan ilmaha waxbaa lasii sanay samay isaga ilmaha shaqaysanaya even oo dharkiisii iyo wixiisii sii gadanaya ilmahan aan marna shaqa- shaqaysanaynin hooyadiis haysato oo welfareka ku nool ma heli karo umana ekaan karo markuu iskuulka tago e- ayadaas keliya iyo ilmahaas uu ka takoornaanhayo dhibaatay u keentaa ilmihii iskuulka uu ku naco waan oo uu gartay kaga haro waayo aragnimaad een, ka soo dhaxashay qaybo kala duwan oo ama dowladda ka tirsan gobolka aad joogtid een, macnaha een, ee, countiga ama deegaanka oo aad xilal kala duwan kasoo qabtay ama intaad kusoo dhex jirtay maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan waayo aragnimadaad ka dhaxashay qaabka uu dhisan yahay systemka iyo bulshada si uu saameeyo wallaahi eh, systemkan waa system aad nabad ku helaysid yacni nabadda wax ka weyna male mar haddaad nabad ku helaysid eh, xuquuqna aad ku helaysid waa inaad barato systemkii sidaad adigu u ku ilaalin lahaa oodan ka hor imaanin mar haddaa laguu ogol yahay xuquuqda qofka maraykanka uu leeyahay inaad lahaatid markaa anigu imaan hayay anoo shahaado jaamacad wata ayaan imid waddankan shahaadadaydii jaamacadeed baan imtixaan ku galay waxaan la galay gabdho halkan jaamacado uga baxay shaqadii waana la wada siiyey laba office oo isku dhegan baanu kala fariisanay yacni xagga xuquuqda iyo waxaan ku sheegayaa iyo maaragtay eh, sinaanta mar haddaad adigu aad muxuu ahaye ta aad ismuujinaysid aad tahay qof maaragtay eh, kasoo bixi kara howlahaas soomaalida aad baa looga jecel yahay statekan aan joogo waana ka baxaan systemka deg deg way ka baxaan waan gartay systemka haddaad ku daahdo systemkan markaad timaadid haddaad u isticmaashid baahi haddaan baahnahay waan imid shaqo ma helin si dad dhulkii ma kala bananin welfartan baan g- aan qaadanayaa Eh, ijaarka meeshaan ka- guriga ka kiraysan karaan hadda ka kiraysanaya laakiin goolkayga waa inaan halkan caruurtayda ka saaro oon shaqaysto haddaad tidhaahdid lacagta aad ku bilaabayso shaqada way yar tahay waxaa suu waxaa suurowda saacado badan inaad shaqaysid waxaa suurowda waxaan garanayaa caruurtayda markaan aroortii ku daroob gareeyo day care aan ka gaari habeenkii baan inaan usii qubeeyo dharkay aroortii berri aan ku wadi lahaa baan usii gelin jiray kusii waa usii labisi jiray oo ku seexan jireen iyagoo labisan baan seexin jiray subaxii ciyaalka sidaan deg deg aan u rabo uma quraacanayaan gaariga inaan ku rito baan saxamo serial ah iyo waxaan wadan jiray caano waxaan wadan jiray eh, diapers iyo hal eh, xaf- muxuu ahaa gaarigayga wuxuu ahaa sida guri oo kale dhar aan uga bedelo hadday intaan sii soconno ay maaragtay eh, isku hadlayaan caanihii aan siinayay iyo waxa aan sii siinay isku daadiyaan hadhow markaan dejinhayo saan uga bedelo ayaan sii kusii ridin jiray gaariga waxaa dhici karta inaad isko markaa is- caruurta aad geysa daykeerka maalinkaas markaad soo qaadaysid caruurta waad garanaysaa markay wax cunto iyo markay baahan yihiin waxaad ka garanaysaa afkooda urtooda ka garanaysaa markay baahan yihiin sidaad saaka u geysa inay baahan yihiin oo wax cunin waad garanaysaa waan ooyi jira markaan ay- shanta lixda u tago iyagoon wax cunin laakiin waxaan aan aan goolkayga wuxuu ahaa in aan mar ka baxna meeshan maaragt waan gartay aan bal next sida anigu aan jeclaan lahaa inaanu gaarno marka waxaan ku waalinayaa familieska in systemkan waxaa jira systemka dad jeclaysay baa jira oo yidhi maxaan u kacayaa aroortii maxaan ilmahayga u dhibayaa oo barafkan ah, waxaan garanayaa ilmaha marmarka qaarkood saad eh, qabowga markaad ka celinayso dhar badan u u gelisid inuu ilmaha dhaco oodan kicin karin baa dhici karta laba saddex caruura markaa wadato wada eh, dhowr kiilo oo dharna wataan adoo ooyaad sii kaxaynaysaa adoo ooyaad soo noqonaysaa laakiin mar dambaad nasanaysaa marka caashay waan kugu soo noqon doonaa een, dhegaystiyi jarmalka jooga ayaa dib inoogu soo laabtay bal magacaaga walaal magacayga waa xasan xuseen oo ku suga wadanka jarmalka marka khadka geerogaan malinayaa hal su-aal baan laakiin hayaa haye su-aashaas waxa weeye sidee baan ugu hortegi karnaa dhibaatadan dhalinyarada soomaalida ku haysata inay wadamada america iyo canada maxaana sabab u ah in la bartilmaameedsado dhalinyarada soomaaliyeed waan gartay aad baad umahadsantahay n waxaan jeclaa bal inaan su-aasha wad maqlaysay dhegaystaha jarmalka jooga oo ina weydiiyo ah sidee baa looga bixi karaa n waa su-aashan qudhayda kuu soo waday haddaan su-aal kale raacsado markaad eegtid duruufahan oo kale waa wax weli jira n welina qo- qoysas badan oo soomaali ahina way soo socdaan oo waa la imanaya maalin maalinta ka dambaysa qaarkoodna dee xilli badan bay joogayeen oo aad adiguba ka mid tahay sidee baad is leedahay way isula jaan qaadi karaan haddaad inoo soo koobtid Eh, dhibaatada haddeer dad baa waxay u haysaan oo maxay isu dilhayaan soomaalida carruurta soomaaliyeed maxay isu dilhayaan carruurtan soomaaliyeed is- isdilaysa business baa iska galay taasi waa taasa loo fahmo inayna isu doonanayn ninkan waa soomaaliya dil shaqa iska gashay shaqa xun baa iska gashay halkaasay carruurtaasi sida sidaasaa keentay laakiin maxaa keenay wax waan ka bedeli karnaa waxaa keenay carruurtii waxaan anigu yani horta arru- waxani waa wax badan waa waxaan kuu sheegayo wax hal habeen iska bilowday maaha carruurtan maalinkaan halkan keenno iyagoo yaryar waxaa dhici karta for instance ilmaha ilmaha kugu horeeya oo kale waxaa suurowda inaad taqaanid hooyada inay taqaano keliya ay kasoo aragtay gurigii hooyadeed ilmaha sida loo koriyo ilaa iyo il- inta ka yaryar kasoo qaad ilaa iyo toban jir inaad taqaanid inaad soo korin inaad soo korisid maxaa dhahay amba waan soo sameeyey ma fahamsanin anigaa iska soo qaadaya carruurtayda waxaan garanaya keliya si wanaagsan inaan u koriyo ilaa iyo markay soo gaareen ilaa labiyo toban sano waxaan arkay laba iyo toban sano kadib inaananba aqoonin sida carruur loo loo koriyo markan maxaa jira ilmihii wuu isu soo bedelayaa developmentkiisiiba ilmihii isu soo bedelaya siduu u fakerahayo maxaa dhacay eh, wuxuu markan uu is- qofka wuxuu doonayaa markan muxyuu yahay gabar hadday tahayna siday gabadh ku noqon lahayd siday u- hadalka isaga jawaabi lahayd waa in aan baranaa ciyaalka sida loo koriyo yaanan u malaynin markaad guriga hooyadaa ka timaadid ood carruur dhashid inaad macallin tahay waan gartay macallin ma tihid maalin walba wax sii korso kororso carruurta sida loola loo loo xanaaneyo baro sida loola shaqeeyo baro annagu ma naqaano ciyaalka markaan meeshan keennay weli waxaanu rabnaa in ayna maqlaan aanu xukunno ee baahidooda aanan dhammaystirin celinno warjoog
guud ahaanba intaa dhegaystayaal waxaa inaga eeg barnaamijkeennii ama xubinteennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti inoogu ahayd caasha abbakor qaasim oo ah hooyo waaya aragnimo badan u leh duruufaha qoysaska soomaalida ee qurbaha iyada oo ku sugan minnesota ayaa khadka telefoonka iigu warramaysay caasho abbakor qaasim ayaa sidoo kale la soo shaqaysay countiga minnesota iyada oo xilligan ka shaqaysa barnaamijyo lagu gacan siinayo dadka danyarta ah tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo hin- nala socodsiinayey barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waliyaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda galabnimo oo si wada jira u daadihinayaan anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqne
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena ganacsiga oo v o a aad ka dhagaysataan xiliyadan oo kale dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey haweenka soomaaliyeed waxay door muuqda ku lahaayeen nolosha qoyska oo waxay dhabarka u riteen masaarifta iyo waxbarashada ubadkooda waxay abuurteen ganacsiyo yaryar oo wax ka taray nolosha qoysas badan deegaanada jawiil beergadiid iyo qabno oo ku yaala inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo degmada matabaan ayaa inta badan waxa ganacsi ku haysta haween maran booqday ayay iga warameen qaarkood waxyaabaha ay ka ganacsadaan dahabo guuro culisow ganacsigaygana qabno wa dahbow haddii aad faahfaahin ka bixiso waxyaabaha aad ka ganacsatid waxaan ka ga- ka ganacsadaa yoqltor daruuriga sokorta iyo bariiska iyo burka waxaasaan ka ganacsadaa waxaan iga qaata degmooyin igu xiran oo sida laasaban sida libil oo kale iyo iyo sida xudal oo kale marka waxaa ii muuqda dhar iyo kabo iyo bagaash iyo waxyaabaha kala duwan bagaashka iyo dharka iyo waxaasoo dhan waa wada gadaa iyo raashinka marka goormaa bilowday eh, ganacsigan shan sano ka horan bilaabay ayaa degmada gudaheeda dadka sidee wax kaaga iibsadaan marka laga reebo dadka magaalada ama tuulooyinka kaaga imanaya dhaqdhaqaaga ganacsiga marna waa eber marna waa iska roon yahay marna waa laga gataa marna laygama gato waxaad noo sharaxdaa xilliga ganacsiga uu eber noqonayo iyo xilliga dhaqdhaqaaqiisa u fiican yahay xilliga roobka uu fiican yahay xilliga jiilaalkana hoose u dhacaa waxba ma helno xilliga jiilaalka waqti naftaan la dirirnaa xilliga roobka laakiin remiyiga noo soo guurguura se markaas wuxuu waa noo baxbaxaan balweyne iyo matabaana u dhexeynaa waxaana waaye remiyiga aan wax naga gata marka ganacsiga xagoo kaaga yimaadaa wuxuu iiga yimaadaa sida ah, beer gadid oo kale ayaan kasoo qaataa balweyne oo kale aan kasoo qaataa ilaa boosaasoo kale iyo meelahaas waxaasuu nooga yimaadaa marka waxaa ii muuqdo qudaar eh, basal iyo baradho iyo kawar ayagana ayaga waa gadnaa balweyne nooga yimaadaan muddadii aad eh, ganacsigan ku jirtay maxaa ku tilmaami kartaa deegaanka sidau bilowgiisu ahaa iyo hadda sida uu yahay waaga ah, oo ahaa- waaba xilliba xilliye iska fiican yahay xilli waa eber waa qalaas xilli waxbaa laga helaa isku waq- waqti waa fiicanaa waqtin hoosaan u dhacnaa marka gaadiid badanaa wadadan isticmaalaya gaadiidka eh, beledweyne iyo gobolada dhexe isaga goosha eh, wax mada ka iibsadaan ayagana nagaba iibsada waxaa naga iibsada waxaa meelaha ka yimaada reemiyiga oo kale iyo de- waxaa degaanka tuulada iyo waxaad waa jafaafka deganaa wax naga gata hawee axmed axmed maxamed waxyaaba lagu iibiya waa dhar iyo bagaash iyo waxay gataan xoola dhaqdhaqaaq fiican ma jiro xoolaha ma la gato magaalada waxay ku taallaa xuduud eh, dhinaca ethoobiya waa laga yimaadaa ka waran maxaa ethoobiya ka yimaado inta lagu iibiya etoobiya baabuurta baradhada bisaa naga soo gasho wax kaloo naga soo galo male ayagana looma galo It- baabuurta baradhada Har- hargeysa iyo dhulkaas berbere ka timaado bisaa soo marto marka baabuurta aadaysa eh, waqooyiga soomaaliya oo kale ma ku hakadaan oo dadka wax ma ka iibsadaan haa markay soo noqdaan waa na- cuntada naga iibsadaan quraacda iyo ca- iyo cashada iyo qadada bisay naga gataan iyo jaadkay gataan shidaal waa la gadaa Haye.
ma iibsadaan kaararku hadalkan ma iibsadaan iyo balaasaa shaqeeya aniga faadumo sumtir cabdi jowle aa la yidhi degmada beer gadiid aa la dhahaa dabakaayaan gataa waxaan iibiyaa dharka een, maacuunta waxaasaan iibiya waxna waa igu filan yihiin waxna waa iga dhiman yihiinoo wax igu filanuna waa jiraan wax iga dhimanuna waa jiraan biyuhu waa iga dhiman yihiin soo daynkaasn soo qaataan ilmahana wax uga raadsadaa meeshii aan wax ka soo qaatan ku ceshadaa haye ka waran nolosha kale ee dadka sidee tahay dadka noloshiisa muxuu ahaay xoolo aan la iibsanado ma haysano s- dadweynaha degaankiisu waa nagu xun yahay saad wax usoo bixina saaka dhan toban kun ima soo maray maya horta qofba waxa uu heli kara u gadaa Ee, nolosha guudna waa waa iska liidataa meelaha waxa ka jiro dadku isku mid maa wax iyo karaana waa jiraan wax iyo karana waa jiraa waxa la iibsadana dadku xoolaha suuqooda ku xun lacag fiican ma haystaan ee, ganacsigu waa iska cariiri maama waxyaabaha iibisa maxaa ka mid ah inkastoo ganacsiga aa sheegtay inuu ciriiri yahay anigu waxyaalaan iibiyaa maacuuntaasaa ka mid a sida jalamadahoo kale digsida koobabka tarmuusyada waxaasaan iibiyaa iyo sajaadahaas dadka reemiyiga wax iibsigoodu macaga badiyo lacagtaa yar maxaa kaloo cilladahoo jira waxaa kaloo ciladahoo jiro biyo la-aanaa jirto baahiyaa jirto muxuu ahaayey waxyaalo badanaa iska jiro sababta eh, suuq la-aanta keentay maxaa ku sifeyn lahayd baaxumaa keentay dadku xoolo iyo ganacsiga iyo kala socdo iyo nabadgelyadiyaa xumaatay a ganacsigiyaa yaraaday marka xilliga ugu fiicneed oo ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa fiicnaa maxaa nooga sheegi kartaa xilliga udhaxaysa waa xilligii nabadgelya jirta dhaqdhaqaaqu fiicnaay marka tuulada dadka jooga ma wax idinka iibsado mas dad ka yimaado tuulooyinka idinku xiran wixii tuulooyinka nagu xirinona waxbaa naga iibsadaan wixii ka yimaada dadka degaankaaguna waxuu heli waxuu gada kara u gadayaa aniga arisalaad gaawow waxaa ka mid ah in bagaashkaoo kaleeto raashinkaoo kaleeto baraagahoo kaleeto biyooda walaa waa boosto marka maxaa ku tilmaami kartaa xilliga uu ugu fiican yahay dhaqdhaqaaqa xilliga walaa xilliga rooroobka aboosto waaye haye xilliga jilaalkana jiilaalka oon iyo waxaa iska jira walaa xoogaa iska daruuf daruuf guuraay waa ree guuraay Waxay keentaa.
waxaan ka keenaa sida balweyneoo kaleeto gurceeloo kaleeto Mhm.
marka degmada matabaan intee kilomitir u jirtaan Een, labaatan kilomitir Xilliga Oo- jiilaalka.
xilliga jiilaalka colaada iska dhaco ceelashoo laysku dagaalo oo colaada la kala xiro een, meeshuu biyalaa noqoto saasaa dhaqdhaqaaq kula joogsadaa haa xilliga ugu fiican yahayna xilliga ugu fiican yahay xilliga roobka kawasrax maxaaji degmada jawiilaa joogaa yacni wuu iska fiican yahay maxay aheetoo maxaa yeelay mogtahay ganacsiga ayaanta haddana sida caadi ma ahan marba si waayo soomaa hadda alxamdulilah wuu iska fiican yahay jaweel waxay ku taallaa xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya ka waran ethoobiya wax mid kaga yimaadaan ee dhinacan wax ma ka galaan ka war dhaqdhaqaaqaas asaga itoobiya bardhalaya ka imaata wax kala markan guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga intaanu ka gaarino toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta ganacsiga noogu soo diyaariyey magaalada beledweyne halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a dhowr daqiiqo kadib waxaan idin maqashiin doonaa hees dabacsan hase ahaatee aanu ka horumarino inaan idin xasuusino qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn iyo fure een mahadsanid caasha ugu yaraan labayo toban qof ayaa ku dhimatay oo ku jira wasiir goboleedka gobolka bunjaab ee dalka bakistan kadib markii uu halkaasi oo isku qarxiyey qofiisa soo midaamiyey la taliyaha arrimaha caafimaadka ee gobolka bunjaab saciid alhani ayaa telefishinka ku hadla codka xukuumadda u sheegay in dadka maanta ku dhintay weerarkaasi uu ku jiro wasiir goboleedka gobolka bunjaab shuja khadaza koox gurmada kooxaha gurmadka ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan karto diyaarad laga leeyahay dalka indonesia indonesia oo ay saarnaayeen konton iyo afar qof oo rakaabana waxaa lagu soo waramayaa in lagu waayo gobolka babuwa oo ku yaala bariga dalka indonesia duulimaadkan oo tirsigiisu yahay laba boqol iyo lixdan iyo toddobo ee diyaaradda trigana ayaa xiriirka la waayey maanta waxada soddon daqiiqa kadib markii ay diyaaraddaasi ka dowshay ereboodka magaalada santani ee caasimad goboleedka gobolka bubawa
aad baad u mahadsan tahay fure haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha aan ku nasin jirnay iyadan dhinacaaga ma soo riixaa wallaahi nig maxaa layidhaha fanaankan maxamed xuseen xasan lafoole heestan waagaan maqli jiray ma dhawadhe ahla wasahla talo matiiba gaariga dhaqsanaya kusidaa ma dheeliyo hadduu taarku soo dhacay dhowaan soo bax saasay kugu yidhi
dawicii horeen qabaye waxaad tahay dhakhtaaradii muddo iga dhayayso
cashay heestan baynu ku soo gabagabaynayna idaacaddii galabnimo oo si wada jir ah ay u daadihinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo cashe ibraahim aadan cashucuud la foole iyo dhaawacii horaan qabay nabadgelyo
muddo iga dhayayso waad dhiirgelisay haddii aad dhaqaaqdo inaad doofta jeceshahay gaariga dhaqsanaaye ku sidaa ma dheeliyo u maseexda dhinaco haddii aad dhaqaaqdo inaad doofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo gaariga dhaqsanaaye ku sidaa ma dheeliyo u maseexda dhinaco ilaahay dhankaalkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dhalana siimiyo mid hodane hakaadhiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.